dagaal culus ayaa ka dhacay magaalada labakonton sidaad la socotid waxaa iskaga horyimada ciidamada deegaanka iyo kuwii duurka jirtay ee al-shabaab kadibna markii dagaalku magaaladu lagu itaalfoonaaday way carareen markay carareen haddina yani habeen laba saac iyo wax lamid ayay heeday saakii aroortii haddina lagu kallahay la raacay meel dhanaani afkeeda hore ah ayaa haddina maxaa layidhahdaa jiddooyin ay ku same u sameeyeen ciidamadii yacni maragti ku baxay dagaal culus ayaa haddana oo la isku fara saara halkaas ka dhacay ugu yaraan socday hal saac ku dhow meel duura hood ayay aheed waa ku kala firdhoomeen haddii meydadahoodi iyo waxyaabahooda halkaas baad maaragtay dumar badan bay ka aruursadeen meesha waxaa loogu soo furtay hub iyo maxaa layidhaahdaa iyo waxa saaniyad waxay wateenba meesha loogu soo furtay alxamdulilah ilaa iyo caabane wax kaloo dhacay oo hadda aan hayno ma jirto ayagaa ayaa weerar soo qaaday degmada lamber konton ay weerar ku soo qaadeen isku hor imaad culus ayaa ka dhacay waa lagu taalfoonaaday dagaalka magaaladii waa laga waa laga baxshay rootidan waa soo galeen saf balaaran bay kusoo galeen ilaa saddex boqol ku dhudhow ayay haayeen magaaladu dagaal culus ayaa ka dhacday ugu yaraan socday laba saacadood iyo wax lamid ah habeenkii muxuu ahay markii habeen barkii la gaaray laba saac fiidnimo la gaaray magaaladu waa laga saaray alxamdulilah saaki subaxdii waa lagu baxay kii saakay ee ciidamada deegaanka ayaa qaaday weerarkii saaka
waa gartay maxaa idin soo gaaday idinka oo dagaaladaasi khasaare cankii ayaa soo koley meel dagaal uu ka dhacay waxbaa ka dhacay kara waa dareemi kartaa meel xabad ay ka dhacday laakiin alxamdulilah anagu xaggaaynu khasaara culus oo hadda na soo gaartay haba yaraatee ma jirto wiil hal wiil ayaa maaragtay noogu baxay meeshaas
waa gartay dadka shacabka ku dhaqan halkaana maxaa gaaray wax shacab la yiraahdo oo jooga haba yaraatee ma jirto shacabkii ayaga ayaa barakiciyey magaalada lambarkonta shacabka ayaga ayaa ka baxshay yani hoogi bay ku garaaceen magaaladu habeen dhawey dadkii aad maqasheen maaragtay hujubaad badan iyo taleefono badan iyo hoogi ayay magaaladu maaragtay ku garaaceen dadku waa iskaga hayaame magaaladu agaareeda barnaamijkeeda hore ayuu degan yahay
waa gartay inta badan gobolka hadda dagaallo kala duwanaa ka dhacayay oo udhexeeya al-shabaab iyo ciidamada deegaanka iyo kuwa dawladda marka dhacdadii afgooyey ka dhacday oo ugu dambeysay al-shabaab ay ku qabsadeen maxaad ku tilmaami lahayd
wallaahi dagaalkaasoo sida yani aan dareemayo nimankaanayku waa la yaqaanaa waa niman kadeec badan khiyaano badan wey duurka ku jira waxaa ka caqli xun ciddii isku dhigtay oo yani isdhigatay oo dareenba aan laheenin in la gaabaayina og yani maaragtay khasaaradaasi soo gaartay ciidamada dawladdu sida ay ku imaan karto waa dareemi kartaa yani wax foojignaan layira haba yaraatee ma aysan jirin magaaladu ilaa qaraxii laga soo geliyo ciidama iskaga soo goorsamaan wax dareen ah iyo wax yani ogaal leh haba yaraatee ma aysan jirin gaarsinkaasiis waa lagu yaqaanaa laakiin anagu sida ay ayagu dadka u gaadayaan yani taasika ka xun ayaan u gaadaynaa anagina waa isfahanay qaabka ay ku dagaalamaan taasika ka qatirsan ayaan u keennay insha allahu waana ku dhamaynayaan baaba toban toban bay ula'i doonaan waana ka sifaynaynaa markaas anagu iyo maxaa la yidhahdaa ciidamada dawladdu haddee khasaaradu gaaraysa iyo anagu khasaarada na gaaraysa ma aha doonto mid yani marat maxaa laisku keeni karaa ma laisku barbardhigi kara annagu aqoonta ayaan ugu dheeraynaa wadooyinkii baanu naqaanaa meelahay gelayaan geedihii baanu naqaanaa meeshay ku dhuumalaysanayaan ayaan qasaynaa wadooyinkay soo maraayaan aan ognahay insha allahu jidgooyooyin iyo maxaa la yidhaahdaa arbushi badan baan u samay doonaa sidaa ayaan ugu guuleysanayna anagu sidaan qabno ciidamada dawladdan hadde waxa weye difaaci ayaa uyaal difaacyadooda ayaa loogu imaanaya anagu wax difaac layihaaho waan ku sugeen haba yaraatee ma ay jirto
waa tahay mis leedahay weerarkii afgooya dayacaadaa jirta oo maamulka iyo saraakiisha amniga aad i aad aad i aad boqol kiiba boqol dayacnaan xoog leh baa jirtay waayo saraakiishii foojignaan ma laha dareen ma laha yani warbixan ma laha fahan ma laha marka de meel walba hadii yani maaragtay oo zero zero laga yahay in lagu gaadaayo waa dareemi kartaa marka khasaaradu badan sida ay ku imaanayso sidaas wey waxaan ku sifeynayaa dagaalkaas adgoy ka dhacay inuu ahaa dagaal yani aad iyo aad loo dayacay loo dayacay ciidamada kusugnaa meelaha yani maragta muxuu ahay xarumaha dawladda
waa gartay marka maxaad ku cadaynaysaa in saraakiisha dayacnaan ay ka muuqato oo isdayaceen ciidankii ay dayaceen
adeerow gacali waxaan ku cadaynayaa baabu wuxuu qaraxdii lagu soo xiray ilaa ay ka yimaadaan meel fufu ka yimaadaan magaalada soo galaan waa dayacnaanta koowaad ciidan ayaa magaaladu soo buuxdaafiyey lama oga ilaa loogu yimaado waa dayacii labaad marka taas baaba yani mid oo yani sadar muqda su-aalka yani mar ka dhan waa way taas baaba
waa gartay ugu dambeyntii maxaad ku baaqaysaa gudoomiye wallaahi waxaan ku baaqaynaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto cadawgaas say uga hortegi laheyd inay ugaga midowdo intaas ayaan ugu baaqaya ummadda soomaaliyeed dawladda federaalka iyo koonfur galbeedna waxaanu leenahay nimankaasayto oo dhuumaaleysanaayo oona dabago-ay eber ah in la baacsado inta yaroo dhiman haraagooda laga biteeyo dalka soomaaliya